asalaamu calaykum waraxmat ullaahi tacaala wabarakaatuhu dhegeystayaal kusoo dhawaada qodobada warkayaga habeenimo ee warbaahinta radio baydhaba idiin hayso caawa dhegeystayaal kuweeda ugu door karoona guddoomiyaha gobolka shabeellaha hoose oo ka hadlay dagaalkii ka dhacay gobolka shabeellaha hoose madaxweynaha jubbaland oo isna maanta gaaray magaalada muqdisho madaxweyne farmaajo madaxweynaha dowladda federaalka soomaaliya dowladaha soomaaliya iyo turkiga waxaa ka go-an iskaashi la xiriira amniga khasaare ka dhashay khasaaraha ka dhashay qaraxii ka dhacay magaalada muqdisho oo kordhay qarax lagu dilay ciidamo kenyaan ah oo ka dhacay gobolka jubbada hoose shakhsi soomaali ah oo ka mid noqday baarlamanka gobolka nova scotia ee dalkaasi kanada hay-adda yunisef oo sheegtay in isbeddelka cimilada uu saameeyey carruurta soomaaliya akhbaaraadka dibaddana dhegeystayaal caawa qodobka ugu doorka roona daalibaan oo looga digay inay ugaarsadaan dadkii enala soo shaqeeyey maraykanka iyo naato waa habeennimo jimcaha dhegeystayaal sabtina uu soo gelayo taariikhduna ay ku beegan tahay labaatanka bisha siddeedaadda sannadda laba kun kow iyo labaatanka dhegeystayaal haatanna u diyaar garooba warkii oo dhana madaxweyne farmaajo madaxweynaha dowladda federaalka soomaaliya ayaa kulan casho sharaf ah oo ka dhacay madaxtooyada dowladda dhexe ee federaalka soomaaliya ee muqdisho ku maamuusay diblomaasiyiintii iyo wafdiga dowladda turkiga ee ka qaybgalay munaasabadda xuska toban sano guuradii kasoo wareegatay dib usoo cusboonaysiinta xiriirka soomaaliya iyo turkiga madaxweyne farmaajo madaxweynaha dowladda federaalka soomaaliya ayaa tilmaamay in xiriirka faca weyn ee ka dhexeeya dadka soomaaliyeed iyo walaalahooda turkiga uu yahay mid ku dhisan wax wada qabsi iyo is-ixtiraam shacabka iyo dowladda soomaaliyeedna waxay abaal ay uga hayaan dowladda turkiga garab istaaga taariikhiga ah xiriirka soomaaliya iyo turkigu waa mid soo jireen ah oo ku siman ilaa xilligii boqortooyadii cisbaaniyiinta maanta xiriirkeena diblomaasideed ee dhiribada adag waxa uu abuuray eena labadeenna dowladood eenu fursado badan oo ah dhinacyada ganacsiga amniga iyo isdhexgalka labadeenna shacab ayuu yidhi madaxweyne farmaajo madaxweyne farmaajo ayaa dul istaagay guulaha wax ku oolka ah ee laga xaqiijiyey dhinacyada amniga dib u dhiska ciidamada kaabayaasha dhaqaalaha waxbarashada ganacsiga caafimaadka iyo isdhexgalka labada shacab ee turkiga iyo soomaaliya inkastoo labadeena dowladood soomaaliya iyo turkiga ay ka go-an tahay inay si hagar la-aan ah ay u horumariyaan iskaashiga midho dhalka ah haddana xiriirka xooggan ee ka dhexeeya labadeena shacab ayaa ififaalo wanaagsan u ah inuu sii jiri doono iskaashigeenna iyo walaaltinimadeenna oo ay aasaas u tahay cilaaqaad ku salaysan is-ixtiraam iyo waxwada qabsi ayuu yidhi madaxweyne farmaajo madaxweynaha dowladda federaalka soomaaliya oo ka hadlayay munaasabadaasi madaxweyne farmaajo ayaa xusay in dowladda iyo shacabka soomaaliyeed ay xanuunka ay la qaybsanayaan walaalahooda turkiga oo dhowaan muwaadiniin ay kaga nafwaayeen dabkii iyo fatahaadii ka dhacay qeybo ka mid ah jamhuuriyadda turkiga sidoo kalena sababay khasaare hantiyadeed guddoomiyaha gobolka shabeellaha hoose ayaa ka hadlay dagaal maanta aroortii hore ka dhacay gobolka shabeellaha hoose guddoomiyaha gobolka shabeellaha hoose cabdulqaadir sheekh maxamed nuur sidi ayaa sheegay in ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed ay deegaanada sabiid iyo caanoole ay ku dileen in ka badan toban ka mid ah dagaalamayaasha al-shabaab dagaalamayaasha al-shabaab oo saaka weerar ku soo qaaday fariisimo ay ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed ay ku lahaayeen halkaasi saakay aroortii hore gaar ahaan wakhtigii la dukanayay salaada subax ayay kooxda al-shabaab ay ku soo qaadeen weerar deegaanka sabiid iyo caanoole waxaana iska caabiyey ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed ee ku sugnaa deegaankaasi ayuu yidhi guddoomiyaha gobolka shabeellaha hoose deegaanada koonfur galbeed soomaaliya cabdulqaadir sheekh maxamed nuur sidi guddoomiye sidi ayaa sheegay in ciidamada en garabka ay fashiriyeen islamarkaana ciidanka qaranka ay fashiriyeen islamarkaana ay gaadiid ay ka qabsadeen wuxuuna intaasi ku daray in ciidamada qalabka sida uusan soo gaarin khasaare balse ay laba askari ay ka dhaawacmeen gudoomiyaha gobolka shabeellaha hoose cabdulqaadir sheekh maxamed nuur c d ayaa sidoo kale hadalkiisa intaasi ku daray inaysan al-shabaab awood u lahayn inay ka hor yimaadaan ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed ee ku sugan deegaanadaasi balse si dhuumaalaysi ah ay shacabka ay ku dhibaateeyaan sida uu hadalka u dhigay madaxweynaha jubbaland axmed madoobe ayaa maanta gelinkii dambe gaaray magaalada muqdisho madaxweynaha dowlad goboleedka jubbaland axmed maxamed islaam axmed madoobe ayaa maanta gaaray magaalada muqdisho isagoona ka qaybgalaya shirka golaha wadatashiga qaran oo uu isugu yeeray ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble wafdiga uu hogaaminayay madaxweyne axmed madoobe ayaa waxaa garoonka diyaaradaha magaalada muqdisho ku soo dhaweeyey xildhibaano senataro iyo mas-uuliyiin ka tirsan labada gole ee xukuumadda federaalka soomaaliya maalinta beri ah ayaa lagu wadaa inuu shir uga furmo madaxda een madasha qaran teenada fasiyoni ee magaalada muqdisho iyadoo een shirkaasina looga hadli doono diyaargarowga doorashooyinka golaha shacabka habraacyada doorashooyinka raadinta dhaqaalaha dhiman ee ku baxaya doorashada madaxweynayaasha galmudug koonfur galbeed jubbaland iyo hirshabeelle ayaa ku sugan magaalada muqdisho iyadoo uusan weli gaarin madaxweynaha puntland siciid cabdulaahi deni khasaaraha ka dhashay qaraxii shalay ka dhacay magaalada muqdisho ayaa sii kordhay afhayeenka ciidanka booliska soomaaliyeed gaashaanle cabdulfataax aadan xasan ayaa sheegay in qaraxii ka dhacay magaalada muqdisho ay ku geeriyoodeen afar ruux oo uu ku jiray qof een isku soo rakibay jaakad ay ku xiran yihiin waxyaabaha qarxa halka ay ku dhaawacmeen saddex kale balse la sheegay inay jiraan dad cisbitaallada ku geeriyooday gaashaanle cabdilfataax oo la hadlay warbaahinta dowladda soomaaliya ayaa tacsi u diray ummadda soomaaliyeed iyo ehelada dadkii ku dhintay qaraxaasi een ka dhacay goob maqaaxi ah oo ku taalla isgoyska jubba ee magaalada muqdisho isagoona intaasi ku daray in dadka dhintay iyo kuwa dhaawacmayba ay ahaayeen shacab een ku qaxweynayay maqaayadaasi afhayeenka ciidanka booliska soomaaliyeed ayaa xusay in ciidamada amniga ay gaareen durba goobta uu ka dhacay falkaasi halkaasi oo ay ka sameeyeen baaritaano ku aadan haraadiga waxyaabihii qarxay isagoona tilmaamay in al-shabaab ay caado ay ka dhigteen xasuuqa shacabka balse ciidamada amniga ayay xoojin doonaan dagaalka ka dhanka ah al-shabaab gaashaanle cabdilfataax ayaa shacabka ku booriyey inay laba jibaaraan la shaqaynta laamaha ammaanka si looga hortago dhagarta al-shabaab al-shabaab ayaa sheegatay qaraxii ismiidaaminta ahaa ee xalay ka dhacay magaalada muqdisho iyagoona sheegay inay qaraxaasi ay ku dileen saraakiil ka tirsan ciidamada kala duwan ee dowladda federaalka soomaaliya qarax ayaa lagu dilay ciidamo keenyaan ah islamarkaana ka dhacay gobolka jubbada hoose qaraxan oo jugtiisa laga maqlay meelo ka mid ah gobolka jubbada hoose ayaa ciidamo kenyaan ah lagula eegtay duleedka deegaanka kulbiyow ee gobolka jubbada hoose qaraxan oo ahaa miinada nooca dhulka lagu aaso ayaa lala beegsaday kolonyo gaadiid ah oo ay wateen ciidamada kenya ee ka tirsan amisom waxaana la sheegay in qaraxaasi uu qabsaday mid ka mid ah gaadiidka islamarkaana ay ku dhinteen askar kenyaana dadka ku nool aagaasi uu ka dhacay qaraxa ayaa sheegay in qaraxaasi kadib ciidamada kenya ay rideen rasaas fara badan sidoo kalena ay sameeyeen howlgallo baaritaanaha deegaano iyo degmooyin ka tirsan gobolada een jubbooyinka oo ay ku sugan yihiin ciidamada dowladda iyo kuwa jubbaland iyo ciidanka kenya ee ka tirsan amisom ayaa mararka qaar waxay la kulmaan weeraro toos ah iyo qaraxyo halka marar badanna ay sameeyeen howlgallo ka dhana al-shabaab shaksi soomaaliya ah ayaa ka mid noqday baarlamanka gobolka nova scotia ee dalkaasi canada cali ducaale oo qaxooti ahaan ku tegay dalkaasi canada ayaa noqday qofkii ugu horreeyey ee soomaaliya oo ka mid noqda xildhibaanada baarlamanka gobolka nova scotia ee dalkaasi canada cali ducaale oo xirfadiisu ay tahay dabdemis sidoo kalena muddo caawinayay dhallinyarada iyo bulshada xaafadda laga doortay ee halifax ayaa helay afartan dhibic laba cododkii la dhiibtay isagoona ka tirsan xisbiga n liberaalka hay-adda unisef ayaa sheegtay in isbeddelka cimilada uu saameeyey caruurta soomaaliya dhallinyarada ku nool soomaaliya ayaa ka mid ah kuwa ugu halista badan saameynta isbeddelka cimilada oo halis ku ah caafimaadka waxbarashada iyo deegaanka sida lagu sheegay warbixin ay soo saartay hay-adda unisef ee qaramada midoobay warbixintu waxay ogaatay in laba dhibic laba bilyan oo caruur ah ku dhowaad hal bilyan adduunka ah ay ku nool yihiin soddon iyo saddex waddan oo lagu tilmaamay inay yihiin kuwa aadka u halista badan soomaaliya ayaana ka mid ah dalalkaasi iyagoo ku jira darajada afaraad warbixintan ayaa sheegaysa in caruurta soomaaliyeed ay saameeyeen wasaqowga biyaha iyo fatahaadda n fatahaadda webiyada sidaa daraaddeed maalgeshiga adeegyada bulshada gaar ahaan caafimaadka caruurta iyo nafaqeynta iyo sidoo kale biyaha nadiifka ah iyo fayodhowrka ayaa wax weyn n ka bedeli kara awoodda aan u leenahay inaan ilaalino mustaqbalka caruurta ayaa lagu yiri warbixintan halka warkaasi aad kala socotaan dhegeystayaal waa warbaahinta radio baydhaba ee magaalada tanbaydhabo daalibaan ayaa looga digay inay ugaarsadaan dadkii lasoo shaqeeyey maraykanka iyo neto warbixin ka timid qaramada midoobay ayaa sheegaya in daalibaan ay wadaan baaritaano lagu sameynayo guryaha oo la doonayo in waxyeelo loogu geysto dadkii lasoo shaqeeyey maraykanka iyo ciidamada neto warbixintan qarsoodiga ah ayaa la siiyey qaramada midoobay islamarkaana waxay sheegaysaa in daalibaan ay hayaan liisaska shakhsiyaad ay rabaan inay xidhaan amaba ay dilaan kuwaasi oo la tuhunsan yahay inay la howlgaleen ciidamadii ka socday maraykanka iyo neto qaramada midoobay ayaa ka digtay in daalibaan ay ku dhaqaaqaan xasuuq dad rayid ah waxaana ay ku taliyeen in la oofiyo ballanqaadkii daalibaan ee la xidhiiray inay nabadgeliyo dadka afghanistan ee lasoo shaqeeyey ciidamada caalamiga ah ay nabadgelyo ay siinayaan dhawaana laba qof ayaa lagu soo warramay inay ku dhinteen n falal n rabshado n kadib markii dad badan ay isugu soo baxeen wadooyinka si ay u xusaan maalinta xorriyadda afghanistan waxaana rasaas lala beeg waxaana rasaas la beegsaday daalibaaniyiinta warkii habeenimo oo aad kala socoteen dhegeystayaal radio baydhaba dhegeystayaal caawa halkan ayaan kusoo hmeerayaa warka waxaa idiin soo saaray islamarkaana idinla socodsiinaya anigoo ah cabdirashiid ismaaciil abu karanteno dhanka farsamada iyo iskudabaridka caawa waxaa iga saacidayay saaxiibkii farsame qaana nuur kalsooni tani kulanto damba dhegeystayaal sidaas iyo nabadgelyo cid allaale ciddii warkayaga ah uu dhaafeena dhegeystayaal waxay dib inooga heli karaan baraha internetka aynu ku leenahay ee w w dot radio baydhaba dot net iyo barta facebook ee radio baydhaba